بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada koorsadeenii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka darsigeenii hore waxaynu ku baranay fasiraadda ay leedahay al isticaada in ilaahay laga magan galo sharka shayaadiinta iyo sidoo kale bisinkii ayaynu wax ka baranay insha allah suurat lfaatixa aayadaha kale inoo hadhsan ayaynu maantana insha allahu tacala wax ka baran doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay aayadda labaad ee suurat lfaatixa wuxuu alla uu ku bilaabay subxaana wa tacaala alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ma haddu waxay u sugnaatay ilaahay allahaasoo ah rabbiga caalamiinta alxamdu waa maxay alxamdu walaalayaal waa mahadda wey alif yalan baana la socdo waa mahaddii la isla garanaya wey oo ilaahay mahad fara badan ayuu dadka uu ku leeyahay oo nicmooyinkiisa faraha badan iyo gallada faraha badan ilaahay uu ku galladaystay dadka ayaa markaa mudan in ilaahay looga mahad celiyo oo ay ugu horeyso nicmada islaamka ee nicmada weyn ay ugu horeyso sidoo kalena ay ugu horeyso nicmooyinkiisa kale aan tirokoobkaba lahayn wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaa isku daydaan inaad tiro koobtaan ama aada koobtaan ilaahay nicmooyinkiisa ma koobi karaysaan nicmooyinka ilaahay aad iyo aad bay u tiro badan yihiin waxa ugu weyn oo ugu sarreysa islaamnimada waxa kusoo xigta marka waxa weeye bani aadam baynu alla kaa dhigay nicmada inuu bani aadam alla uu kaa dhigay ayaa aada weyn iyo sidoo kale inuu alla ku arsaaqay caafimaadku siiyey cilmiku siiyey ubadku siiyey ehel iyo qoysba uu ku yeelay waa nicmooyin aad iyo aad u waaweyn weeye walaalayaal kuwaasaa markaa loogu mahad celinaya ilaahay ilaahayna haddaad u mahad celisid wuu kuu siyaadinaya haddaad markaa u mahad celisid wuu kuu kordhinaya wuu kuu sugayaa nicmadii ma baaba-aysa nicmadii sidaa aawadeed walaale culimmadeen waxay dhahaan haddaad rabtid nicmo iyo guul kuusoo hooyatay inaad sugtid oo ay kugu nagaato ilaahay ugu mahad celi ilaahay baana ballan qaaday taa wain shakartum la asiidannakum haddaa mahad naqdaan waan idiin siyaadinayaa oo waan idiin kordhinayaa ayuu alla dhahay subxaanahu wa tacaala alxamdu markaa waynu garanno waa mahadda weey waa mahaddii laysla garanayay ee uu alla uu iska lahaa lilaahi baa ku xigta lilaahi lilaahi waa ilaahay wey allah waxaynu fasirnay darsigii hore oo bisinka markaynu ka warramaynay ayaynu fasirnay allahu waa calam waa magac weeye uu ilaahay uu leeyahay waana magaca ugu weyn ee ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala allahu ilaahay magaciisa weeye waa yahay rabbi lcaalamiin rabbi waa maxay marka rabbi walaalayaal waa rabbi waa ilaahay waa magac kale uu leeyahay weeye subxaana wa tacaala macnaheeduna waa mutasarif sidoo kale wuxuu noqon karaa macnaheedu asayid yacni madax mutasarif waa allaha wuxuu doonan yeelan sidoo kalena yacni iska leh uunkan iyo makhluuqaadkan iska leh waana sayido waa allaha markaa uunkan iyo makhluuqan uu leeyahayna madax buu u yahay iyo maamul iyo xaakim ayuu u yahay alle subxaana wa tacaala marka alrabbu haddaad maqashid ilaahay baa looga jeedaa subxaana wa tacaala luuqadda carabida rabbi iyo marka wax lagu idaafeeyo oo la dhaho rabu daar bimacnaa saaxibi daar bay la macno noqotaa oo marka la dhaho rabu daar macnaheed waxa waa ninkii daarta iska lahaa rabulghanam waa ninkii iska lahaa adhiga iska lahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgii cabdilmutalib walaalayaal maalintii dagaalkii markaa waxa weeye maroodiga ee la doonaya in kacbada lagu burburiyo cabdilmutalib markii geela laga qaatay waa kii lahaa ana rabu libil walilkacbati rabbun yaxmiiha anigu waxaan rabbi u ahay bimacnaa waa saaxiib waxaan u ahay oo aan madax iyo sayid u ahay geelaygii laiga qaatay kacbadinania waxay leedahay rabbi ilaaliyo ayay leedahay marka kelimada carabida sidoo kale rabbi waxaa loo adeegsa loo adeegsan karaa bimacnaa saaxib oo qofkii saaxiib markaad wax leedahay ayaad u adeegsan kartaa rabu daar rabulghanam rabulibil wahaakada laakiin alrabu haddaad maqashido alif yo laam la geliyo ilaahay baa looga jeedaa subxaanahu wa tacaala macnaheeduna waa rabbigii iska lahaa makhluuqaadkan iyo uunkan uu abuuray sayidkana uu ahaayo dee madaxdana uu ahaa wey nacam alcaalamiina baa inoogu xigtaa alcaalamiin caalamiintu waa maxay caalamiintu walaalayaal waxa weeye waa cawaalim waa caalamyo caalamku waa caalamyo kala duwan baa jira caalamka jinka caalamka insaanka caalamka xayawaanka caalamka dhirta caalamka xasharaadka iyo cayayaanka caalamka ehelka samada caalamka ehelka badda caalamka waxa weeye kuwaxa iyo waxyaalaha markaa microorganism waxyaalaha isha bini aadamku aanay qabanin aadka u yaryar waxaasoo dhan waa caalamyo kala duduwan subxaan allah waxaasoo caalama waxa iska leh oo rabbi u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbi kale ma leh subxaan allah aynu garanno ama yaynaan garanin cidda iskale waa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahaasaa markaa rabbi u ah nacam marka macnaha guud ee aayaddu maxay noqonaysaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahadii lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiin rabbiga allahaasoo rabbi u ah oo iska leh alcaalamiin caalamyadoo dhan iska leh maasha allah nacam kelimadda markaa rabbi alcaalamiin markaad maqashidna waxa weeye waa tarhiib waa lagu cabsi gelinayaayo allihii rabbiga u ahaa wax walba rabbiga u ahaa wax walba markaa ilaahay baa kuleh adiga kule weeye waa inay noo soo socotaa markaa arrinta kale aan doonaya inaan ka hadlo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala aayaddii ku xigtay arraxmaani arraxiim arraxmaani arraxiim walaalayaal waxaynu fasirnay bisinkaynu ku fasirnay macnaheeduna waxa weeye arraxmaani waa naxariista guud ee caanka ah ee caamka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay sida markaa inuu alla uu abuuray oo uu unkamay oo uu sawirtay noolaha sidoo kale inuu alla uu arsaaqay inuu ilaahay uu caafimaad u siiyo inuu ilaahay ubad uu siiyo inuu alle marka la dulmiyo uu u gargaaro gaal iyo muslimba alle waa u gargaaraa dulmiga alle uu necab yahay marka waa nicmadaa weyn iyo naxariistaa weyn ee uu alla subxaana wa tacaala ugu naxariisto uunkiisa iyo makhluuqaadkiisa ee caanka ah ee gaal iyo muslimba uu soo hoosgalayo wey nacam arraxiimina waxay noqonaysaa walaalayaal waa arraxiimi waa naxariistii khaaska ahayd ee aynu nidhi waa v i b waa mid loogu talagalay dad gaara ama dad muhiim ah loogu talagalay oo waa mid naxariisi alla ugu naxariisanayo mu'miniinta maalinta qiyaame walidalik ba waxaa la dhahaa raxmaan addunya wa raxiim alaakhira ilaahay waa allaha adduunka uunka waa joogo oo dhan u wada naxariista muslin iyo gaal iyo cid walba xayawaan iyo xasharaad iyo nooc walba u naxariista wey aakhirase raxiim alaakhira ilaahay naxariista wuxuu ugu gaaryeelayaa intii addeecday ayaa loogu gaaryeelayaa maalinta markaa qiyaame loogu gaaryeelaya halkana waa targiib wey oo diinta islaamku inta badan iyo qur-aankuba walaalayaal waxay ka hadlaan atargiib watarhiib waxaa loo yaqaan in wax lagu jeclaysiiyo oo lagu rajo geliyo iyo sidoo kale in lagu yaro cabsi geliyo ood ogaatid inaad ilaahay uga cabsatid subxaanahu wa tacaala sidaa aawadeed sifadii hore markii hore alla uu sheegtay ee magaciisana ka mid ahdee arrabbi uu yidhi rabbi subxaana wa tacaala way ku cabsi gelinaysay oo ilaahay inuu ku leeyahay oo caalamyadoo dhan uu leeyahay ayuu alle subxaana wa tacaala halkaa uu kugu qeexay aayaddii ku xigtayna waa ku rajo geliyey oo waa ku jeclaysiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi arraxmaani arraxiim allihii naxariista badna ee naxariista guud iyo caamka ahayd iska lahaa iyo naxariista gaarka ahayd ba iska lahaa maasha allah tabaarak allah diinta islaamkuna saasay mar walba ku socotaayo marna waa lagu cabsi gelinayaayo alla ka cabso wey marna waa lagu rajo gelinayaayo ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin ayaa lagu leeyahy sida aawadeed ba labada sifana ilaahay baa ku sifaysan yacni inuu wax ciqaabo iyo inuuiyo inuu naxariistaba ilahay waa ku sifaysan yihi sida aawadeed ba alla wuxuu yidhi nabic cibaadii anii ana algafuur araxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu laliim u waran nebiga allow oo uga sheegay inaan anigu ahay buu dhahay rabbi subxaana wa tacaala allaha markaa dembi dhaafka badan ee naxariista badan sidoo kalena u sheeg inaan ahay allaha cadaabkiisu uu daran yahay ee ciqaabkiisuna uu daran yahay subxaan allah marka labadiiba way wada socdaan sidaa u fiirso sida aawadeed walaaliyaal muuminka waxaa looga baahan yahay inuu ku noolaado maa bayna alkhawfi waalrajaa waxa u dhaxaysa cabsi iyo markaa rajo ayuu ku noolaanaya cabsi iyo rajo ayuu ku noolaanaya cabsi uu ka cabsanaya ilaahay ciqaabkiisu inuu taabto oo uu macsidii uu kaga cararayuu kaga fogaanaya waayahay iyo sidoo kale rajogelinoo ilaahay inaanu ka quusanaynin oo ilaahay uu jeclaado oo ilaahay uu ku caabudo jacayl iyo naxariis iyo raxmadda alla u hayo mu'miniinta u hayo waa inuu alle ku caabudo weeye subxaana wa tacaala waayo aayadda inagu xigtaa waxa weye maaliki yowm iddiini ilaahay wuxuu dhahay maaliki yowm iddiin maaliki yowm iddiin sidoo kale waxaa jirta qiraa'o kale walaaliya oo maliki yowm iddiini baa la akhriya maliki yowm iddiin maliki yowm iddiin iyo maalik yowm iddiin waa laba qiraa'o mutawaatiro wey waana laba sugan weeye labadaba kaad u akhridana waa ansax wey malik waa cidda wax iska leh ama hanta malik boqor walaalayaal adduunyada marka la joogo dadka qaar waxbay iska leeyihiin soma dhul buu leeyahay hanti buu leeyahay dhaqaaluu leeyahay qofna waxa weeye boqor buu yahay oo markuu boqorka uu yahay cid buu maamulaa laakiin ciddaa uu maamulo ama dalkaa uu boqorka ka yahay dee male dadka dadka miyuu leeyahay may dadkaa boqor unbuu yahay subxaan allah ama qof kale ayaa jiro isaguna waxbuu leeyahay dhul buu leeyahay beer buu leeyahay gaadhi buu leeyahay hanti buu leeyahay xooluu leeyahay wahaakada marka labadaba alla wuu yahay waa maalik waana waana malik wey isagaa iska leh wax allaaliya waxa koonka koonkan iyo caalamkan iyo caalamyadoo dhan ilaahay baa iska leh oo oo hantay oo iska leh oo ay ka mid tahay hantidiisa ilaahay subxaana wa tacaala waa kow cid kalena uma maamusho ilaahaye isagaa melig u ah oo boqor u ah oo haysta weeye subxaana wa tacaala oo xukunkiisa iyo gacantiisa ayaa alla ku jirtaa subxaanahu wa tacaala marka maalinta yowmaddiinka yowmaddiin maalinta yowmaddiinka ilaahay baa iska leh yowmaddiinku waa maalinta qiyaamo walaaliya oo maalinta qiyaamo magacyo fara badan ayay leedahay yowma alxisaab yowma alaakhira yowma alqiyaama way fara badan yihiin yowmaddiin maalintaa ilaahay baa hantay oo iska leh waa cajiib muxuu maalmaha kale miyaanu ilaahay lahayn maalmaha kale adduunyada la joogo miyaanu ilaahay lahayn adduunyadana aanu abuurin haa wuu abuuray laakiin adduunyada inta la nool yahay walaalaya waxaad maqlaysaa qof leh anaa dhulkan leh anaa meeshan leh anaa xoolahan iska leh waxaad kaloo maqlaysaa anaa meeshan maamula anaa meeshan boqorka ah laakiin maalinta qiyaame subxaan allah cid dhahaysa anaa meel le ma jirto cidda wax iskale maalintaase gaar ay u tahay waa ilaahay iyadoo aynu ognahay maalin adduunyada inta la joogana inuu alla wada leeyahay laakiin haddana waxaad maqlaysaa waa zacmi iyo sheegashee dadkiioo kule anaa halkan leh buqcadan anaa leh anaa boqor meeshan ka ah subxaan allah marka ilaahay maalintaa qiyaame cid la sheegan karaysaa ma jirto wey subxaan allah sidaa aawadeed ba alle subxaana wa tacala maalinta qiyaame wuxuu dhahayaa liman ilmulku lyowm yaa iskale mulkiga iyo hanashada yaa iskale cid hadasha waa la waayey ilaahay baa naftiisa u jawaabaya wuxuu leeyahay lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahay baa iskale allaha waaxidka kelida ah ayaa iskale marka marka maaliki yowmiddiini waa allihii markaa hantay ee iska lahaa maalinta yowmiddiinka halkana waxay suuraddu inoo sheegaysaa waa suurad cajiiba cajiiba cajiiba oo dabcan haddaynu u baahannahay iminka koorsaynu ku jirna iyo waxbarashe waxay u baahan tahay xalaqaad aad iyo aad u tiro badan in suuradda waxa gunteeda ku jira iyo sida u xeel dheer tahay in laga warramo halkan waxaa ku jira in muslimiintu ay rumeeyaan aakhiro aliimaanu bilaakhira baa ku jirta in la rumeeyo maalinta qiyaame ayaa ku jirta dee qur-aanka intiisa badanna in la rumeeyo maalinta qiyaame ayuu ka warramaya walaalayaa waayahay macnaha guud ee aayadduna waa allihii iska lahaa maalinta qiyaamo wey waa allihii iska lahaa maalinta qiyaamo nacam aayadda inoogu sii xigtaa oo ah aayadda shanaad waxa weeye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu iyaaka adiga un adiga un cid kale maaha rabbiyow adiga un baanu nacbudu ku caabudaynaa annagoo dhani jamaaco annagoo dhan baa ku caabudayna waa jamci weye ama bulluraal waxa loo yaqaano waa wadar guud ayaanu ku caabudaynaa rabbiyow wa iyaaka adiga un baanu sidoo kale nastaciinu kaalmana ku weydiisanayna ama ku tala saaranaynaa rabbiyo subxaana wa tacaala halkanna waa tawxiidkii wey halkanna waa tawxiidkii dee qur-aankao dhan baa tawxiidkii ka warramay cid kale caabudi maysid waxaad caabudaysaa ilaahay oo keliya cid kale caabudi maysid markaad leedahay ilaahayow adaan keligaa ku caabudaya markaad leedahay waxa weeye macnaheedu sidoo kale waxaan beri rabbiyow aan ka ahay dhammaan ilaahyada beenta ah iyo sanamyada la caabudo oo dhan beri baan ka ahay oo cid kale cibaadadaada uma shariik yeelaye rabbiyow keligaa ayaan ku caabudaya markaad tidhi ilaahayow keligaa baan ku caabudaya sidoo kale waxaad cadhogelisay shayaadiintii iyo markaa balaayooyinkii jimankii iyo kuwii sanamyada iyo ilaahyada iska sheeganayay ayaad dagaal ku iclaamisay oo aad tidhi anigu keligay baan caabudayaa idan markii aad tidhi ilaahayow adaan keligaa ku caabudaya waxaad raacisay sidoo kale ilow maadaaman keligaa ku caabudayo wa iyaaka adiga un baan sidoo kale keligaa nastaciinu aanu kaalmana ku weydiisanayn ilaa adaa keligaa rabbi noo ah marka adiga keligaana waanu ku tala saaranaynaa kaalmo iyo caawimo iyo saacidaad iyo garabgalna waanu ku weydiisanaynaa subxaan allah sidoo kale aayaddan cajiibka aayaddan waa cajiib waa cajiib iyo la yaab ayay leed mucjisooyinka ku jira lama koobi karo aayaddan walaalayaal waxaa isweydiin leh oo la isweydiiya muxuu alle subxaanahu wa tacaala usoo horu marin waaye iyaaka nastaciinu muxuu dhihi waaye iyaaka nastaciinu wa iyaaka nacbudu maxaasaa loo dhihi waaye oo maxaa cibaadada looga soo horumariyey kaalmadii maxaa loo soo horumariyey sababtu waxa weeye walaalayaal loo soo horumariyey cibaadada waa shaqo shaqo la kaalay haddii aad ilaahay iska barido aadoon cibaadaysaninba dee ilaahay kaama ajiibayo subxaan allah ilaahay ma ajiibayo sidaa awadeed ba ilaahay wuxuu qur-aanka uu ku dhahay subxaanahu wa tacaala waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi ayuu leeyihi falyastajiibuu lii aniga manhajkayga qaado i ajiib oo i rumee haddaad rabtid inaan duco ka aqbalo oon ku kaalmeeyo oo aan ku saacido oo aan ku garab galon cidhib dambeedkaaga hagaajiyo oo towbadda khayr kuugu khatimo dacwadayda iyo manhajkayga dee adeec ina rumeeyo inaan ilaah ahay oo waan xikmad iyo cilmi iyo khibradu alleh subxaanahu wa tacaala ficiladiisu ay ku dhisan tahay in rumee oo iimaan ha laga helo allahu akbar sida aawade markaad cibaadadii iyo iimaankii aad la timaado ilaahay manhajkiisina adeecdid waxaa imanaysa kaalmadii rabbi marka haddii shaqo la-aan adoon cibaadaysanin oo aan shaqaynin oon ilaahay keligii baryin kaalma iman mayso caawinna iman mayso aan ku siiyo tusaale way dadku tusaalahay walaali wax ku fahman matalan nin baa masaajidka kacay wuxuu yidhi niman yahow waxaan u baahanahay buu yidhi inaan guri dhisto gurigaasna waa afartan kun oo dollar ee isoo saacido bal isoo kaalmeeya isoo kaalmeeyo iskuukay soo ridrida had qofkii ka naxaya mar walba wuxuu shan dollar hala sii mid toban dollar mid boqol dollar waxaa laga yaabaa masaajidkaa dhan ee dhowrka boqol oo qof ay ku tukanayaan inuu wax yar uu ka helo subxaan allah laakiin nin kalaa kacay isla masaajidkii wuxuu yidhi niman iyo guri baan dhistay buu yidhi afartan kun oo dollar baa gurigaa lagu dhisaya waxaan haystaa shan iyo labaatan kun oo dollar baan layin waan shaqeeyey oo anigu kartidaydii awoodeydii baan shaqeeyey shan iyo labaatan kun baan halkaa dhigay waxaa iga dhiman shan iyo toban kun oo dollar niman iyo isugu kay soo dardaro muslimiin baa tihidine caruur muslim iyo guri muslim weeyaane ee isugu kay soo dardaro waxaynu hubnaa ninkaa shaqaystay ee xoolaha keenay in markaa waxa weeye iyo ninkii kale aan waxba keenin aan shaqaysanin keeba wax la siinaya subxaan allah soomaalidu waxay tidhahda ninkii wax haystaa wax loogu daraa marka ninkaa wax haystaa dee wax loogu daraya wayna caddahay sidaa aawadeed walaalayaal ilaahay markaad cibaadadii cibaadada ula timaadid oo aad shaqaysidood shaqo la timaadid subxaan allah ilaahay kaalmadiisiibaa imanaysa marka laakiin shaqo la-aan cibaadaysana maayo kaalmana waan raba iyo ducaa in laga aqbalo iyo in lay barakeeyo suurtagal ma noqonaysa iyaaka nacbudu baa kaaga ka horeynaysa markaa waxa weeye ka horeynaysa waxa weeye nastaciinu ka horeynaysa su-aal kalea la isweydiiyaa haddana waxaa la yidhi iyaaka nacbudu iyaaka waxaa tidhi iyaaka ilaahay oo adiga keligaa un baan nacbudu ku caabudayna nacbudu ku caabudayna oo markaan salaadda anigu keligay tukanayo ma waxaan leeyahay nacbudu maxaan u dhihi waaye iyaaka keligaa un baan acbudu ayaan ku caabudaya ayaan rabbi oo adiga ku caabudaya oo aan u dhihi waaya ilaahay oo anaa keligay ku caabuday maxaanu u dhahaynaa mar walba markaynu salaada ku jirno iyaaka nacbudu ilaahayow keli keligaa un baan dhammaantayo ku wada caabudayna sababtu waxa weeye waa masaajidka markaad ku jirta salaada aad ku jirto waxaa dhici karaysa in mid muslim ahi iyaaka nacbudu markii lagu jooday inuu iska waswaasay oo shayaadiin wax kale u sheegtayba subxaan allah marka xataa kaa iska maqan baad ku daraysaa waxaad leedahay ilaahayow iyaaka nacbudu waanu ku wada caabudaynaa dhammaantayo muslimiin baanu nahay fa subxaan allah waxaad dhici karaysa inuu alla kaana u dembi dhaafo marka waa mucjiso waa mucjiso weeye subxaan allah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa aayad aad iyo aad u weyn oo u baahan markaa waqtiyo fara badan iyo markaa muxaadarooyin aad u tiro dheer weyn waayo aayadayna ugu xigta waxa weeye ihdina asiraat almustaqiim ihdina waa duca weeye tani waa duco oo inagii xadiiskii saxiixaana soo marnay ee uu lahaa rabbi subxaana wa tacala ihdina markay markuu muslimku dhaho ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala addaaliin markuu mu'minku sidaa u dhaho ayuu rabbi wuxuu leeyahay tan addoonkayga iska leh addoonkayguna wixii uu weydiistay buu heli oo waa loo jawaabay oo marka waxa wey ducadii baa laga aqbalay marka intan dambe waa duco weeyaan oo oo muuminkii u ducaysanaya ayuu wuxuu yidhi ihdinaa rabbiyo nagu hanuuni assiraada jidkiibaad nagu hanuuninaysaa almustaqiimi sidaa u toosnaa ilaahayow waxaad nagu hanuunisaa jidkii sidaa u toosnaa baad nagu hanuuninaysa jidka sidaa u toosanina waa jidka islaamka weeye jid kale ma aha jid kale maaha waddo kalena maaha dariiq kalena maaha waa dariiqii islaamka ee sidaa u toosnaa ee toosnaanta badnaa weeye nagu hanuuni siraada aladiina waxa weeye waa jidkii baa lagu sii macnaynaya jidkii ayaa markaa lagu sii fasirayaayo waa siraada aladiina waa jidkii rabbiyow aladiina kuwii ay mareen kuwii ancamta calayhim aada u nicmaysay korkooda aada u nicmaysay korkooda waa jidkii kuwii aad korkooda u nicmaysay ay mareen ayaanu ilaahayo ku weydiisanaynaa inaadna marisid kuwaasina waxa weeye walaalayaal waa dadkii diinta islaamka qaatay nebiyadii iyo rusushii weeyaan aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wsaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa waa kuwaa weeye walaalayaal waa nebiyada waxa weeye waa sidiiqiinta waa shuhadada waa saalixiintii weeye waa kuwa ilaahay cibaadadiisii xaqiijiyey weeye kuwaas jidkii ay mareen rabbiyow na mari waa kuwaad korkooda u nicmaysa weeyaane jidkaa kuwaad korkooda u nicmaysay ilaahayow jidkaa nagu sug ayaad leedahay wagayri lmaqduubi calayhim aan ahayn jidka kuwa aad u cadhootay kuwa aad u cadhootay ile qaar baa alla u cadhooday subxaana wa tacaala waladaalliin iyo kuwa baadiyoobay ee iska lumay ayagana aan ahayn waddada kuwa baadiyoobay ee iyaguna iska lumay hana marinin kuwa loo cadhoodayna ilaahayow hana marinine jidkii islaamkae sidaa dariiqa tooska ahaa na mari wey kuwa loo loo cadhooday waa yahuudda oo yahuudda ilaahay cilmi buu siiyey oo nebiyu ka soo saaray oo xilligoodii alla wuxuu ka fadilay caalamiinta dadkii o dhan buu ka fadilay subxaan allah markaa kumanay mahadnaqin cilmigiina kumay dhaqmin kumanay camal falin ee way ka kufriyeen oo way qariyeen kadibna way xarifeen oo way beddeleen oo war aan ka mid ahayn wararkii ilaahay ayay ku dareen walciyaadu billah addaaliinana waa nasaarada oo waa kiristanka oo iyagu way baadiyoobeenba waddo kaleo qar jeexa ayay iyagina mareen labadooduba wada laba waddo xadguduba ayay kala mareen oo qolana nebi ciise way ka gaalowday oo waxay ku tilmaamtay weled kayrul sharci ku dhashay oo maryami ay si sifo sharci aan ahayn ay ku dhashay sida aawadeed ba alla wuxuu yidhi wa qowlihim calaa maryama buhtaanan cadiima yahuudda wixii lagu nacdaday lagu lacnaday ee naxariista alle looga dheereeyey ee waxa weeye alla ugu cadhooday waxa weeye maryama oo ahayd gabadhii bikrada ahayd oo tayibati daahira ee ilaahay uu doortay oo ay ku tuureen ereygii cayda ahaa iyo aflagaadada ahaa iyo nebigii ilaahay iyo nebi ciise oo ay caayeen oo ay aflagaadeeyeen oo ay la dagaalameen sida dhaqanka yuhuudda ah markaa way ku gaaloobeen waddadaas xadgudubkee beenta ah bay mareen kristankiibaa iyagiina yimi markii ay yahuuddii tidhi wiilka nebi ciise calayhi salaam wakayrulsharci buu ka dhashay oo waxa weeye xumaan bay ku kacday maryama yagiibaa yimi oo waxay dhaheen ninkanaad sheegaysaan ile kayrulsharci buu ku dhashay waa ilaahay ama ilaahay baaba dhalay waddo kaloo qalloocan ayay mareen two extreme way bay mareen laba waddo oo xadguduba bay kala mareen sida aawadeed ba alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala yaa ahla alkitaab laa taqluu fii diinikum ehlu kitaabow diintiinna ha ku xadgudbina ha ku xadgudbina laba wadoo kale xad mid walba saa u xadgudubsan yahay ha marina sida aawadeed waxaad leedahay ilaahayow hay marinin yahuuddaa xadgudubtay ee nebiga ilaahay ciise ku xadgudubtay iyo nebiga ilaahay moxamed ku xadgudubtay ka been ka gaalowday ilow kuwa hay marin jidkoodii kiristanka iyaguna baadiyoobay ee iyaguna jidkaa qallac qalloocan maray ee yacni bani aadam ku tilmaamay inuu ilaah yahay walciyaadu billah ilow kuwaan ahay marinin ee waxaad i marisaa jidkii toosnaa ee islaamka ee macaanaa i mari rabbiyo subxaana wa tacaala jidkaas ayaan u baahanahay jidkaasaad markaa ilaahay weydiisanaysaa subxaana wa tacaala su-aal kalaa meesha timaad oo ay ku weydiinayaan oo shubahaada ama isgoodsiina waxay ku dhahayaan haddii aad muslim tahay miyaanad hanuunsanayn ha waan hanuunsanay nacam waan hanuunsanahay oo islaamka waxaa lagu galaa diinta ilaahay ee keliya laga yaqaano xaggiisa waa diinta islaamka ina addiina cinda allahi alislaam diinta ilaahay agtiisa laga ictiraafsan yahay waa diinta islaamka oo keliya diimaha kale adduunyada jooga ilaahay subxaana wa tacaala diin uma yaqaano waa millat lkufri waa gaalnimo un dhammaantood dhammaantood hay kala soocin dhammaantood ama ahlu kitaab dheh ama hunduus dheh ama buudhiish dheh ama zarotsha dheh ama its mulxidiin dheh dhammaantood almillatu wuxuu dhahay magaca alkufru millatun waaxida gaalnimadoo dhan isku hal din weeye waxun bay wada rumayseen waa kufri iyo gaalnimo walciyaadu billah sidaa aawadeed di wuxuu ku dhahayaa muslim markaad tahay miyaanad hanuunsanayn haayo waan hanuunsanahay haddaa maxaad ilaahay maalin walba toddobiyo toban jeer oo waajib ay kugu tahay ilawaa toddobiyo tobanka ragcadood ee shanta salaadood ee waajibka ah addukatide toddobiyo toban jeer maxaad maalin walba ilaahay u baridaa oo u dhahaysaa ilaahayow igu hanuuni waddadii kuwii aad u nicmaysay korkooda maxaad saa u leedahay ila waabaad hanuunsan tahaye waa su-aalu ay ku weydiinayaan jawaabtu waxay tahay hanuunkan waxa looga jeedaa ilow igu sug adeer waxaa looga jeedaa ilaahayow igu sug jidkii waan hayaayo waa islaamnimadiiyo waan haysta alxamdulilah waad ii qadartay oo waad waafajisay ilow igu sug sugnaanshahaas ayaan ilaahay weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala waa athabaat in uu alla ku siiyo sugnaantii iyo markaa inuu kugu hago waddadii sugnaanshaha ahaa iyo waddadii iyo jidkii xaqa ahaa ee waxa weeye dariiqii islaamka ee saalixiintii iyo markaa waxa weye sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo nebiyadii kuwaa kale wadadooda yahuud iyo kristanna idhow waan kaa magan galay ayaad leeda haddii aynu soo koobno walaalayaal macnaha guud ee aay suuraddu ay ka warramayso aad buu tiro badanya laakiin waan dul maraya macnaha iyadoo oo aynu koobin alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waxa mahadda iskale ilaahay allahaasoo ah rabbialcaalamiina rabbigii barbaariyey caalamiinta ama rabbigii iska lahaa ee sayidka iyo madaxda uu ahaa caalamiinta oo dhan alraxmaani alraxiimi allahaasoo ah allaha naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba naxariista maaliki yowmiddiini allihii hantay ee mulkiyey maalintii qiyaame iyaaka adigu unban ilaahayow keligaa nacbudu ku caabudaynaa waiyaaka unban rabbiyow adiga keligaa nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa ihdinaa rabbiyow nagu hanuuni assiraada jidkii iyo waddadiibaad nagu hanuuninaysaa almustaqiimi toosnayd siraada waxa weeye waa jidkii aladiina kuwii ancamta calayhim rabbiyo waad korkooda u nicmaysay hayri lmaqduubi ee aan ahayn kuwaad u cadhootay calayhim korkooda aad u cadhootay oo yahuuda waladaalliin iyo kuwii markaa baadiyoobay iyaguna wadadoodii baan kaa magan gelaynaa oo ah kiristanka iyo masiixiyiinta iyo wixii la midka iyaguna baadida ah intaasan insha allahu tacaala darsigeenna aynu kusoo koobaynaa hada wallahu aclam wbillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu